waad mahadsan tahay warbaahinta oo dambi hadda waxay ku sugan tahay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyadoo ay socoto qabanqaabo ku aadan magacaabista gebi ahaanba golaha wasiirada cusub iyo dhamaystirka xubnaha golaha wasiirada xubnaha lagu soo dari doona sidaan sheegaba welina waxaa soconaya kulamo kala duwan oo ay leeyihiin madaxda dowladda iyada oo saacadaha soo socda ama daqiiqadaha lagu soo aadanba ee la rajeynaya in liiska lagu dhawaaqo xogta hadda la helayo waxaay sheegaysaa in inta badan boqolkiiba sideetan inaanay waxba laga bedeli doonin liiska golaha wasiirada islamarkaana shan wasiir oo cusub ee lagu soo kordhin doono liiska waxaa sidoo kale la sheegayaa in markaasi shan iyo labaatan wasiir ku-xigeen uu magacaabi doono iyo shan wasiiro dowlo hase yeeshee ilaa iyo iminka lama ogaa xaqiiqda balse liiska ayaa lagu ogaan doonaa xubnahaasi oo dhami waxaa kaloo jira in xubnaha golaha wasiirada liiska la magacaabi doono inaanay la ogeen dabigan ay noqon doonaan wasiir ku-xigeenada ama wasiiro dowliyaasha inay baarlamaanka ka imaan doonaan iyo in dibadda baarlamaanka ay ka imaan doonaan iyo in labada dhinacba ay ka koobnaan doonaan hase yeeshee waxa soconaya waxaa weeye qabanqaabada ku aadan ee ku dhawaaqista sidii loo shaacin lahaa liiska iyadoo weli madaxa dowladuna ay kulansan yihiin waan gartay saynab marka maxaa macluumaadoo laga hayaa liiska iyo xubnaha cusub ee la rajaynaya si guud ahaaneed
sidaa warar kala duwan ay xaqiijinayaan waxa ay tilmaamayaan in inta badan ay soo laaban doonaan wasiiradii cusbaa ee dhowaan oo magacaabay ra-iisul wasaaraha hase yeeshee ay jiri doonto labaatankii wasiir in lagu kordhin doono shan wasiir oo cusub sidoo kalena dhinacyadii kudnadaha ee baarlamaankana ay ka imaan doonaan xubno cusub kuwaasoo u badnaan doona sidii la rajeynayo inay ku jiraan liiskan islamarkaana ay noqon doonaan qaarkood kuwa kasoo gala marka laga reebo shanta wasiir inay ka imaadaan sidoo kale xubnaha riiska wasiir dowlayaasha iyo wasiir ku-xigeenada la filaya in lagu dhamaystiro maadaama horey ra-iisul wasaaruhu labaatan wasiir uu u shaaciyey waxaa la sheegayaa in wasiirada geligooda ay ka koobnaan doonaan shan iyo konton inkastoo ay suurtagal tahay in tiradaas inay ka badnaan karaan hase yeeshee wararka ilaa hadda la helaya waxay tahay in inta badan wasiiradii u dhowaa magacaabay ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid in gedigood ama inta badanba ay sidoodii liiska ugu soo laaban doonaan waan gartay waxaa sidoo kale jira in wararku ay sheegayaan inay dhici karto in xubnaha ka tirsan baarlamaanka lagu soo dari doono ama golaha wasiirada ama wasiir ku-xigeenada arrintaasi hadalhaynteedu siday magaalada muqdisho uga dhex socotaa
sidaad og tahay dawaalada waxaa jiray culufeesi siyaasadeed iyo hudlad ay lahaayeen xubnaha baarlamaanka soomaaliya taasoo ku adkaatay ra-iisul wasaaraha in xukuumadiisa uu baarlamaanka horgeeyo waana tan keentay inuu codsado muddo toban cisho ah soddon iyo kowda bishii january inuu ka codsado baarlamaanka in wakti dheer la siiyo si uu usoo dhamaystiro golihiisa wasiirada waxyaalaha la saadaalina waxaa ka mid ah in xubnaha baarlamaanka ee garabyada ah inay liiskan ku jiri doonaan inkastoo aan la cadeyn karin in gedigood wasiiru dowlayaasha iyo wasiir ku-xigeenada inay noqon doonaan baarlamaanka iyo in kale inkastoo aan la sheegi karin haddana wararku waxay tilmaamayaan inay liiska golahan wasiirada ay ku jiri doonaan maadaama labaatankii hore labaatankii wasiir ee ra-isul wasaaraha uu magacaabay aanay ku jirin baarlamaanka oo gedigood ay ahaayeen xubno laga keenay dibadda baarlamaanka sidaas daraaddeed si loo xaliyo xiisadihii siyaasadeed ee jiray islamarkaana xukuumaddu ay codka kalsoonida baarlamaanka kaga hesho waa tan uu ra-iisul wasaaruhu waqtiga dheeriga u dalbaday sidaa daraaddeedna laga filaya inay kasoo muuqan doonaan liisan xubno cusub oo baarlamaanka dhankiisa ka yimaada aad baad u mahadsantahay saynab taasina waxay ahayd wariyaha v o a ee magaalada muqdisho saynab abukor oo si toosa khadka ugu jirta oo iga warramaysay iyadoo la filayo in dhowaan uu ra-iisul wasaaruhu markaasi ku dhawaaqo golaha cusub ee xukuumaddiisa